صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله وقال جابر رضي الله عنه جابر وحيه رضي الله عنه رضي الله عنهما جابر بن عبد الله أبي صحابي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانا نيب النبي عليه الصلاة والسلام معي في مسيرة سعر مسافة بعيدة أو سرية أما السري أن يموت فأصابنا وحنا أصيبي غيم ضرورة يا ناصيبتي فتحرينا وان دلالني واختلفنا وحانا اسكو خلافنا في القبلة قبلنا فصلى كل رجل منا nin walbo annaga naga mida wuxuu tukaday calaa xidatin si gaar ayuu tukaday calaa xida macnaa si gaar uu tukaday keligiisaa tukaday fajacala axadunaa midkaan wuxuu guda galay yaqutu inuu xariiqayo bayna yadayhi hortiisa linaclama si aan u ogaano amkinatanaa meelaheennii aan u tukanay iyo jihooyinkaan u tukanay si aan u ogaano falamaa asbaxnaa markaan waa bariisanay nadarnaahu waan fiirinay xariiqsintii ayaan fiirinay faidaa naxnu sallaynaa waaba anagoo u tukanay calaa gayri lqiblati meelaan qibladii ahayn fadakarnaa dalika arrinkaasi waxaan u sheegnay lilnabiyi sala allahu alayhi wasalam nabigaan u sheegnay falam ya'murnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nama amrin bilicaadati soo celin nama amrin salaada inaan kusoo celino nabiguna ma amrin wa qaala wuxuu yidhi qad ajzaa salaatukum salaadiinu way gudantay waa idinka guda salaadiin macnaha waajibka waa idinka dhacay icaadada soo celin laysamaray xadiidkan wuxuu ku jira fi sunan tirmidi min xadiidi jaabir radia allahu canhu xadiidkana wuxuu daliil u yahay haddii qofku uu dadaalo hadduu qofku dadaalo oo ku dadaalo siduu qibladii u qaabili lahaa wixii awoodin lahaa oo ku ogaan lahaa qibladana oo uu la yimaado ijtihaad iyo dadaal kadibna ou tukado kadibna ay u caddaato inuu u tukaday ligayri lqibla inaanan soo celin lagu lahayn salaadiisuna saxiixa xadiidka arrinkaas oo kusameeya culummadu laakiin masaladu waa isku khilaafsan imaamu shaafici calayhi raxmat ullah wuxuu qabaa in la soo celinayo haddii qofku uu tukado ligayri lqiblana uu u tukado kadibna ay u caddaato inuu u tukaday ligayri lqibla inuu salaada soo celinayo xadiidkana wuxuu ishaaray agtiisa in uu daciif ka yahay uu dacfi ku jiro macuskanin xadiidka laakiin culammada in badan oo ka mid ah xadiidkani way saxiixiyaan waxayna sheegeen xadiidka inuu sugan yahay shawaahid badanna uu leeyahay lana xujaysan karo haddii marka xadiidka sugan yahay masalada asaa nas ku ah masalada waa ku caddahay in haddii la dadaalo qibladiina la gafo aan soo celin lagu lahayn culamada qaarna waxay u kala qaadeen qabla khuruuji lwaqti iyo bacda khuruuji lwaqti waxay yidhahdeen hadduu dadaalo oo markuu dadaalo kadib qibladii uu gafo garab maro markii waktigii salaadaas uu baxo kadib uu ogaado salaadii waktigii markuu baxay kadib hadduu ogaado inuu u tukada meelaan qiblada ahayn waxay yidhaahdeen laa icaadata calayh soo celin mayo laakiin qabla khuruuji lwaqti salaada waktigeedu intuusan dhammaanin ka hor haddii ogaado inuu u tukaday meelaan qibladii ahayn waxay yidhahdeen calayhi icaada waa soo celinaya xadiidka markaan fiirino saxaabada u tukatay ligayri lqibla goormay ogaadeen inay u tukadeen ligayri lqibla ma qabla khuruuji lwaqti miya mase waa bacda khuruuj waa bacda khuruuji lwaqti ilaa xadiidka waxaa ku jirta falamaa asbaxna markaan waa baysa habeenkii salaadii laga rabay ayay u tukadeen meelaan qibladii ahayd markuu waagu baryay oo salaada waktigeedu baxay salaada ugu dhowaa beriga waa maxay waa salaat waa salaatu lcishaa fajarkoo kale waa waa dilaacaya haddii xataa ay tahay salaatu lfajri ama salaad subax falamaa asbaxnaa miyuu dhihi lahaa saxaabigu ilan falamaa asbaxnaa subxi horta goormuu bilowdaa subaxa ma wuxuu ku bilowdaa bituluuci shamsi mase waa bituluuci lfajri waa bituluuci lfajri waagu hadduu dilaaco oo salaadii subax la gaaro waa subax waay walidalika salaatu subx ayaa lahadaa sooma salaat lfajr salaatu subx aa lagu bilaabay dakalna fi subx subax ayaan galnay qoraxda soo bixideedu waxa waaye waa unahaarkii qoraxda soo baxday macnaheedu ma aha inaana subax la gelin maaha habeen waa laga baxay waxaa u daliila soonku goormuu bilaabaa markii la soomayo ma qoraxdaa lala sugaa mase waa bituluuci lfajri ayib maalin miyaa la soomaa mase habeen maalinaa la soomaa idan maalinku wuxuu ka bilaabaya biuluuci lfajri biuluuci lfajri maalin ka bilaabaya uluucu lfajri wixii ka horeeya habeena marka waagu u dilaacay salaat lcishaa waktigeedu ma jiraan mase waa baxay waktigeedu waa baxa waa dhamaaday shaikhu lislaam caleyhi raxmat ullah asiga wuxuu leeyahay cibaadada sideedaba qofka hadduu dadaalo wixii daacadiisa istidaacadiisa iyo awoodda uu lahaa uu la yimaad si uu u tukado markuu ijtihaado kadib ama cibaadada ula yimaad kadib markuu cibaadadii gudtay ay u cadaato cibaadadaasi uu la yimid inay khilaafsan tahay sidii sawaabka ahayd wuxuu leeyahay fala icaadata caleyhi soo celin maba lagu lahaa noolkaasi waxaana u daliila buu yihi qowlkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waida amartukum bishayin faatuu minhu ma istatactum haddaan wax idin amro la imaada intaad awoodaan qofkan intuu awooday ma la yimid mase lama imaan qofkan dadaalay intuu awooduu la yimid idan wuxuu yihi dadaal hadduu gutay siduu awoodi karana ula yimid amarkii nabigu fuliyey calayhi salaatu wasalaam qofkaasi sifada uu cibaadadu sameeyo waa sifa shaakiya calaa kullin bacda alijtihaad hadday qofka u cadaato inuu u tukado meelaan qiblada ahayn salaadiisu waa saxiix waana sida xadiidka tusinaya qaala kunaa maca rasuuli llahi sal l slam nabiga mici ayaan ahayn buu yihi fii masiiratin aw sariya masiiro iyo socod oo safar dhexdii aw sariya ama sariya sariya waa ciidan qayb ka mid ah fa asaabanaa waxaana asiiba buu yihi haymun daruur ayaa naasay oo dhulka mugdi ka dhigto waa daruur roob wadata fataxaraynaa waan dadaalnay maxay ku dadaaleen fii alabi lqibla istiqbaali lqibla qiblada qaabilideedaan ku dadaalnay fataxaraynaa waxay daliil u tahay inay juhdiya dadaal ku bixiyeen siay qiblada u heli lahaayeen waan dadaalnay taxari ayaan samay wakhtalafnaa waxaan isku khilaafnay fi lqibla fasallaa wfasallaa kullu rajulin nin walba oo mina annaga nagamida wuxuu ku tukaday calaa xida si gaar ayuu u tukaday fajacala axadunaa midkeen wuxuu gudagala yaququ inuu xariiqayo bayna yaday hortiisa markuu tukanayo ayuu hortiisa xariiqay si uu subaxdii u ogaadaan inay qibladii u tukadeen iyo in kale linaclama si aan u ogaana buu yihi amkinatanaa meelaheenii aan u tukanayno falamaa asbaxnaa markaan waa bariisanay nadarnaahu waa fiidin faidaa naxnu sallaynaa waaba anagoo u tukanay ligayri lqiblati meel aan qibladii ahayn fadakarnaa dalika arrinkaas waxaan ku sheegnay linabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam falam ya'murnaa nabiguna ma amrin bilicaadati soo celinna ma amrin wa qaala wuxuu yihi qad ajza'a salaatukum salaadiinu way gutay way gudantay oo salaadiinu waa idinka ansaxday ee saxa salaatukum ajza macnaa waa idinka ansaxday wa kaana sala allahu calayh wasalam yusallii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tukan jiray naxwa bayt ilmaqdis jihada bayt ilmaqdis uu tukan jiray alkacba bayna yadayhi kacbaduna waxay ahayd hortiisa xagguu markaa nebigu joogaa waa fii maka waa qabla alhijra intuusan hijron ka hor dhanka baytulmaqdis uu u tukan jiray kacbaduna hortiisay ahayd kacbaduu qaabilaya baytulmaqdisna waa qaabilaya hal mar hal mar labadood waa qaabilaya qabla an tanzila hadihi al-aaya intaysan aayadan soo degin ka hor qad naraa taqalluba wajhika waxaan aragnaa taqalluba wajhika wejigaaga gadgadoonkii fi samaai xagga samada ama samada uu gadgadoomay macnaa xagga koraad fiirinaysa falanuwaliyanaka waan kuu jeedinaynaa waan kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo qibladaasoo tardaaha aada ka raalli tahay fawalli wajhaka wejigaaga u jeedi shadra almasjidi alxaraam jihada masjid alxaraam u jeedi falamaa nazalat markay aayaddan soo degtay istaqbala alkacbata nabiga calayh isalaatu wasalaam kacbada ayuu qaabilay fabaynama annaasu biqubaa ayagoo dadku ay ku sugan yihiin qubaa fii salaati subxi id jaaahum waxaa u idaa id jaaahum aatin waxaa u yimaadeen mid yimaad faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam qad unzila calayhi leyla caawa waxaa lagu soo dejiyey qur'aana qur'aan waqad umira waxaana la amray an yastaqbila alkacbata inuu kacbada qaabilo alaa fastaqbiluuha kacbada qaabila wa kaanat wujuuhuhum wajiyadooduna waxay ahayd ila shaami dhanka shaam xagga shaam u tukanaya fastadaaruu waxay way wareegeen wastadaara imaamuhum imaamkooduna waa wareegay xata istaqbala bihim ilaa uu ayagii la qaabilay alqiblata qiblada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tukan jiray naxwa bayt ilmaqdis qabla alhijra wa bacda alhijra toddobiyo toban bilood wuxuu u tukanayay ilaa bayt ilmaqdis laakiin markuu joogay fii maka qibladana waa qaabilay bayt ilmaqdisna waa qaabilay kacbada waa qaabilay bayt ilmaqdisna waa qaabilay hal maroo labadooda wada qaabilay qofkii hadda masalan tiilkan xaggiisa u tukada tiilkaas kalena sooma qaabisa nabiga calayhi salatu salaam tusaaleaan markuu halkan istaago kacbadu waa halkaan oo kale baytulmaqdisna waa kasii shishaysaa idan labadoodii muxuu isku qaabilayaa hal mar kacbadu maxay u dhaxaysaa asiga iyo baytulmaqdis nabiga iyo baytulmaqdisay kacbadu udhaxaysaa alkacbatu bayna yaday kacbadu waa hortiisa qabla an tanzila hadihi alaaya intaysan aayaddan soo degin ka hor aayaddan hadda waa aayadii lagu nasakay in loo tukado baytulmaqdis qad naraa taqaluba wajhika fi samaa qad naraa taqaluba wajhika fi samaa wuxuu nabiga calayh salaatu wasalaam uu samada u eegayo waa maxay waa rabitaan uu rabo in loo wareejiyo ila lkacba alla wuxuu waa aragnaa eegidaada aad samada eegayso falanuwaliyanaka waan kuu jeedinaynaa waan kuu jeedinaynaa qiblatan qiblo qibladaasoo tardaaha aad ka raalisa fawalli wajhaka wejigaaga u jeedi shadra almasjidi alxaraam ee jihata almasjidi alxaraam falamaa nazalat markay aayaddan soo degtay istaqbala alkacbata kacbada ayuu qaabilay nabigu sal alla alay slam fa baynama annaasu ayadoo dadku biqubaa quba ay ku sugan yihiin fii salaati subxi fii masjidi qubaa id jaaahum waxaaba u yimid aatin mid yimaad faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal ly slama qad unzila calayhi leyl markaas uu quba ugu imaanayana salaaday ku jiraan salaadii bay ku jiraan wuxuu ku yidhi ayagoo tukanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam qad unzila calayhi leylata qur'aan caawa qur'aanka lagu soo dejiyey waqad umira waxaana la amray an yastaqbila alkacbata inuu kacbada qaabila ayaa la amray alaa fastaqbiluuhaa kacbada qaabila wa kaanat wujuuhuhum wejiyadooduna waxay ahayd ila shaami dhanka shaam xagga shaamay u jeedeen fastadaaruu way wareegeen dadkii way iswareejiyeen wastadaara imaamuhum imaamkooduna waa wareegay xata istaqbala bihim alqibla ilaa qiblada ula qaabay sheekh wuxuu xadiidkan halkaa u keenaya haddii masalan aada u tukanayso meel aan qibladii ahayn adoo dadaalay ku dadaalay inaad u tukato qibladii way kaa qaldantay ee lagu baraarujiyo maxaa lagaa rabaa masalan qofkaa ku yidhi waxaad u tukanaysaa meel aan qiblada ahayn qibladii halkaasay kaa xigtaa adoo salaada ku jira qibladii ma ujeesanaysaa mase meeshaada usii tukanaysaa waa inaad markiiba qiblada qaabilsho sidai saxaabadu isku wareejiyeen salaadaadii aada u tukata meelaan qiblada ahayn bacda alijtihaad ilan dadaal aad ku bixisa dabcan markaad dadaashay kadib ragca maalan ama laba ragca meelaan qibladii ahayn u tukatay markii lagu saxay kadibna labadii kale waxaa u tukatay jihadii qiblada labadii hore ma ku soo celinaysaa ma ku soo celinaysa saxaabadu salaada subax ku tukanaysay fi masjidi qubaa xaaladaas ay u tukanayaan xagga bayt lmaqdis maxaa sharci ahaa in loo jeeda so kacbadaa sharci ahay laakiin ayaga sooma galeen maysan ogaanin inaysan ogaaninana loogu cudur daaray salaadoodana aysan waxba u dhibin intay u tukadeen dhanka baytulmaqdis markaa laakiin bacda alcilmi iyo ogaansho kadib hadduu qofku meel aan qiblada ahayn u tukado salaadiisa saxiix miya ayadoo xaaladaha lasoo reebayna aysan ku jirin saxiix maaha marka waxaa waajiba in qiblada la qaadilaa waajib haddii lagugu baraarujiyo waa inaad qiblada qaadisho haddii aad maaragtay aada dadaasho oo qiblada aada jirtona salaadaada la saxiix laakiin haddaadan dadaalin ka waran masalan dad awoodi dad waxaa kula jooga yaqaana jihada qiblada ay jirto hareeraha fiirisan waxaa istiraamay halkaan qibladu tahay jihadaan iskaga jeeda qibladu dabcan meelahan ay ku aadantahay iska duugo aqoonna uma lehin dadkiina ma weydiin awood muxuu u lahaa qofkaasi wuxuu awoodi kara inuu dadka weydiyo u yihahdo war qiblada ma jihadaan iga jirtaa ijtihaad la-aan iyo dadaal la-aan ayuu wuxuu ku tukada meelaan qiblada ahayn cudurdaar ma leeyahay cudurdaar ma laha qofkaasi cudurdaar malaha waxaa shardiga markii la leeyahay salaada kusoo celin maayo waa inuu marka hore ku dadaalay qiblada inuu arko inuu ku dadaalo waxaa soo gelaysa xidigo waxaa jira dadka reer baadiyaha waa yaqaana xidig waxaa jira jihada qiblada noolama jira oo reer baadiyuhu ku gartaan qiblada jihada ay ka jirto hadduu aqoon u leeyahay uusan raadin uusan fiirin qofkaasi ma ijtihaade calaamaadka lagu raadi lahaa lama imaane hadduu dad weydii lahaa uu ka gaabiyo waa lami asoo weydii kara hadduu ka gaabiye calaa kullin dariiq kastuu ku ogaa karo oo mumkin u ah waa inuu raadiyo ijtihaadka saasaa laga wadaa ijtihaad macneed waa maxay waa badluljuhdi qofka awoodiisa inuu bixiyo dalbo intuu awoodi karo inuu qiblada helo juhdi iyo dadaal kadib haddii uu heli yani ay ka qaldanto salaada uu tukada waa saxiix sida xadiidka hore tusiyey xadiidka labaadna wuxuu tusinayaa in hadduu qofka salaada ku dhex jiro oo qiblada qaabilayo markii la baraarujiyo laakiin ku soo celin maayo labadaa xadiid waxay u dambeeyeen istiqbaalu lkacba khulaasadeeduna waxaa waaye in kacbada la qaabilaha inay tahay waajib ma shardiba mase ma aha culamadu waa isku khilaafeen laakiin waxay ku badan yihiin inay tahay shardun min shuruudi salaa haddii waa shardi la yidhaahdo biduuniha salaadu ma ansaxaysaa maya shardigu maxaa yeelay haddii la waayo mashruudkaa la weynaya ilaa wixii sharcigu soo reebay maa waxaana masaa-iloo la soo reebay waxaa lagu soo reebay biadilla taasoo kale waxaa la yidhahdaa waa taksiis waa cumuumkii adilada tusinaysa wujuubka oo wax laga soo reebo laga soo qasisay wixii laga soo qasisay hadda sharcigaa soo reebay waxaan sharci soo reebinna waxay baaqi ku yihiin asalkii oo ah inay waajib tahay in qiblada la qaadiro wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin